Munaasabad ay ku qalinjebinayeen toddobaatan iyo shan arday oo baratay qur-aanka kariimka iyo akhriska luuqadda carabiga kana aflaxay markiisu dacwa ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay munaasabadda maamulka markiisu dacwa waalidiin macalimiin ardayda munaasabadda loo qabtay marti sharaf kale maxamed cumar yuusuf maamulaha markiisu dacwa ayaa u mahadceliyey kasoo qaybgalayaashii munaasabadda qur-aanka ilaahay meel lagu weyneynayo allihii noo ogolaaday inaan kasoo qayb galno oo farxadda dadkaas aan la qaybsanno allahaasaa mahad iska leh nimcooyinka adduunka ilaahay oo bixiy waa badan yihiin nimcatul islaama ugu weyn allihii islaamnimadana siiyey haddana aan isku xushmeehayno aan weyneehayno allahaasaa mahad iska leh awal iyo aakhir ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igta agtiisa joogta ayuu wuxuu leeyahay markuu arko koox ama jameeco isku imaato jameecadaasoo oo markaas xusaysa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ama wax diinta ku saabsan ka shaqaynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala bal fiiriya ayuu leeyahay addoomankayga addoomankayga fiiriya ayuu leeyahay waxaana ka markhaati noqotiin dembi dhaaf markhaati waxaa ka ahaatiin qaar ka mid a marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka dadka juhdiga iyo dadaalka laga soo maray ilaahay subxaanahu watacaala mid qiimo badan baa la soo geliya ilaahay inuu subxaanahu watacaala midhihiis iyo dadka dhalay inuu midhahoodii tusiiyo ilaahay subxaanahu watacaala oo ilaahay ku galladaysto cilmiga iyo diinta ay xambaareen waxbarashada intaas dadaalkeeda culimo hore oo khayr allasiiyaal ah noogu qaacideeyey ilmahan meeshaan laysugu keenay qur-aanka kariimka la soo baray qur-aankooda qur-aan barakaysan allah ka dhigo daadka jirana eebay ha ka badbaadiyo daadaa jira ardayda ka qalin jebisay markiisu dacwa ayaa dufcaddii labaad ee ka qalin jebiso tan iyo markii la aasaasay